halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax sabti ah bisha sebteembarna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
rajo aada u badan waayo soomaaliya maaragtay keeska sharciyan way caddaysay inuu maaragtay muhiim yahay in maaragtay maxkamadda ay dhegaysato sidaas darteed rajada aada bay u fiican tahay
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya ee midooda yurub cali saciid faqi oo ka waramaya dhegeysiga dacwadda soomaaliya iyo kenya ee dhinaca badda oo shalay maxkamadda caalamiga ee heeg lagu soo gabagabeeyey dhegeysiga doodaha labada dhinac waraysi ayaan idinka haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee shirka qaramada midoobey ee magaalada new york qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
taliyaha booliska magaalada charlotte ee gobolka north carolina ee dalka maraykanka ayaa xalay sheegay inay ugu dambeyntii sii dayn doonaan muuqaal video ah oo laga duubay dil ay ciidamada booliska u geysteen nin ka tirsan bulshada madowda maraykanka shir jaraa-id uu jimcihii ku qabtay magaalada charlotte ayuu ker badney ku sheegay inuu doonayo inuu noqdo mid aada uga fakeray sii deynta dhammaan sheekada ku saabsan muuqaalka dilka dhanka kalena rakeya scott oo ah xaaska ninka ay boolisku toogteen keith lement scott ayaa sii daayay muuqaal ay ku duubtay mobeylkeeda intii uu socday dhacdadii u dhexaysay ninkeeda iyo booliska ee horseeday in la dilo odaygeeda talaadadii lasoo dhaafay muuqaalka ay duubtay gabadhan ma muujinayo in uu iskood watay qori markii uu ka soo horjeeday ciidamada booliska laakiin waxaa laga maqlayay iyada oo ku qaylinaysa hatooganina ma ahan qof hubaysan iyo sidoo kale iyada oo ninkeeda ka dalbanaysa inuu baabuurka ka soo baxo waxaa kale uu muuqaalka laga maqlayay booliska oo ku amray iskood inuu hubka dhigo kadibna waxaa la maqlay rasaas isdabajoog ah oo dhacday iyo iskood oo dhulka yaalla banaanbaxyada ay dadka kaga soo horjeedaan dilka marxuumka ayaa habeenkii afraad xalay galay waxaana uu ka soconayaa magaalada charlotte
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa awooddiisa diidmada qayaxan saaray sharci u ogolaan lahaa qoysaska dadkii ku waxyeeloobay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar inay dacweyn karaan boqortooyada sacuudiga oo lagu eedeeyey inay xiriir la lahayd qaar ka mida ragga fuliyey weerarka muddo laga joogo shan iyo toban sano laakiin vitowga madaxweyne obama ayaa laga yaabaa keliya in uu si kumeel gaara dib u dhigo arrintan koongareeska maraykanka ayaa la filayaa in uu diido go-aanka madaxweynaha waxaana haddii ay tani dhacdo ay noqonaysaa markii u horreysay oo la diido vito uu adeegsaday madaxweyne obama tan iyo markii uu talada waddanka maraykanka la wareegay warqad uu madaxweyne obama u diray golaha sanadka ayuu ku sheegay in qodobka sharciga ah ee la rabo in lagu dacweeyo sacuudiga aanu ka ilaalinaynin shacbiga maraykanka kooxaha argagixisada ah sidoo kalena aanu qurxin doonin tayada jawaabaha uu maraykanku ka bixiyo weerarada argagixisada sharci dejiyaasha ayaa diidi kara vitowga madaxweynaha haddii ay saddex qaybood laba ay u codeeyaan golaha koongareeska labada aqal ee koongareeska iyo aqalka wakiilada ayaa waxaa aqlabiyad ballaaran ku leh xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa washington garyaqaanada maxkamadda caalamiga ah ee heeg ayaa shalay soo gebagabeeyey dhegaysiga doodaha la xiriira dacwadda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya ee muranka xadka badda ee labada dal qareennada matalaya dowladda soomaaliya ayaa shalay mar labaad ka hadlay mowqifka soomaaliya ee arrintan ku aadan waryaheena xuseen barre aadan ayaa arrintan ka wareystay danjiraha soomaaliya ee midooda yurub cali siciid fiqi
wallahi hadda dhegeysigu ahaa dhegeysiga kenyana maaragtay laba mar bay haysteen isniintii ay bilaabeen annaga talaadiyaan maaragtay wareegeeni koowaad ahaa iyagana arbacdii ay qaateen haddana annaga jimcaha wareegeeni ugu dambeeya waayo marka kenya waxay ku candacoonaysa in maxkamadan aysan qaadi karin dacwadan iyada annagana waxaan ku candacooneyn inaan maaragtay maxkamadan ay xaq u leedahay sharciyan inay ma inay keiskan ay qaado qodobada fadhigii ugu dambeeyey ay soomaaliya soo bandhigtay maxay ahayn may soomaaliya hadda qodobo ay hadda soo bandhigta male waxay soomaaliya ku murmaysa waxay ahayd in maaragtay dhinac kasta markii shuruucda oo maaragtay un onclos loo fiiriyo iyo shuruucda kale oo maaragtay lagu maamulo maaragtay xuduudaha badda in ay maaragtay soomaaliya ay iyaga iyo kenya wadahadalkii ay maaragtay ay bilaabeen labada kun iyo afar iyo tobanka uu meel mari waayo sidaas darteed soomaaliya ay la timid arrinkaa iyadaha maxkamadda i c g da ee ku taala maaragtay heeg ee waddanka netherland ma jirtaa ballan kale ama wakti kale oo muddo loo cayimay maya hadda waxa waaye go-aankii maxkamaddaan sugeynaa isagana wuxuu qaadan karaa ilaa iyo lix bilood raje intee leeg baa wafdiga soomaaliya uu arrintan kala noqonaya marka uu soomaaliya ku noqdo rajo aada u qiimo rajo aada u badan waayo soomaaliya maaragtay keeska sharciyan way caddaysay inuu maaragtay muhiim yahay in maaragtay maxkamadda ay dhegeysato sidaas darteed rajada aad bay u fiican tahay maadaama oo tahay diblomaasi soomaaliyeed ma u malaynaysaa in arrintani dhinaca diblomaasiyadda ay wiiqi karto xidhiidhkii udhexeeyay soomaaliya iyo kenya
taa ma u malaynayo waayo kenya annaga xiriir baa naga dhexeeya midda kalena waxaad ogaataa haddii uu yimaado maaragtay isqab qabsi oo dhinaca xuduuda badaha ama dhulka hadda wadan walba xaq buu leeyahay in maaragtay wadankiisa wuxuu xaq u leeyahay inuu daafacdo taa marka waa dhici kartaa in khilaaf diblomaasi ay u dhaco laakiin taa micneheed maaha inaan ama kenya ka takhalusta ama annaga ka takhalusno waxaan annaga xaq u leenahay maaragtay marka laba wadan hadday wax isku haystaan annaga hadda maaragtay waxna laga haystaa sidaas darteed annaga qofna maaragtay hal kilometer wadanka mas qof aan siin karna male aan ugu takhalusi karna male diblomaasi darteed sidaan ka warqabno soomaaliya iminka waxay isku diyaarinaysaa doorashadii madaxtinimada marka marxaladda si kala guurka iyo dacwaddan isku soo beegmay ma laga yaaba in arrintaasi saameyn ku yeelato dacwadda lafteeda
maya absolutely waa dacwadii looyara oo qaabilsan shaqaale dawla oo qaabilsan oo anigaan kamid ahay iyo shaqaale kale oo soomaaliyeed sidaas darteed wax isbedel oo wax dhibaato oo hadda maaragtay dhinaca kala guurka ama doorashada soo socota ee arrintaa iyadaa u keeni karta male danjiraha soomaaliya u fadhiya midooda yurub cali siciid fiqi oo u waramaya waryaheena xuseen barre aadan
halkaa dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a iska horimaad sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay ku dhex maray magaalada jowhar ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iska horimaadkan ayaa yimid kadib markii ay kala shikiyeen dhinacyada israsaaseeyey haddaba wariyaha v o e da nuur xasan nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka waxa uu ku waraystay maxamed abuukar casayr oo ah suxufi degan magaalada jowhar waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen
waa mahadsan tahay nuur xalay fiidkii ayaa waxaa magaalada jowhar si lama filaan ah looga maqlay rasaas mid ka mid ah xaafadaha magaalada jowhar oo lagu magacaabo xaafadda kulmis waxaana halkaasi israsaaseyn ay ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya marka israsaaseyntaasi khasaaraha ka dhashay ma inoo sheegi kartaa ha xalay waxaa ku dhintay halkaasi laba askari oo ka mid ah ciidamada amniga gaar ahaan askari ka mid ah wuxuu ahaa ilaalada guddoomiyaha maamulka degmada jowar halka askari kalena la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada nabadsugidda nuurow falkaasi iska horimaadkana waxa uu ahaa sida aan ka soo xigtay ilo ku dhow dhow halka uu ka dhacay fal si kama ku dhacay waxaa jirta in magaalada jowar haatan ammaankeeda la adkeeyey kadib markii laba toddobaad ka hor uu si rasmi ah uga furmay magaalada jowhar wejigii labaad ee shirka maamul sameynta labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaana jirtaa in xaafadaha magaalada xilliyada habeenkii ay howlgallo ay ka sameeyaan ciidamada booliska iyo ciidamada kale kuwa militarigaba marka xalay ciidamo boolis ah howlgal ka sameynayo mid ka mid ah xaafadaha magaalada jowhar ayaa si lama filaan ah ciidamo kale oo ka tirsan kuwa amniga oo iyaguna xaafadaasi deganaa ay iska shakiyeen marka kale shakigaasi ayuu ku dhacay israsaaseyntaasina waxaa ku geeriyootay laba askari halka ay ugu yaraan afar ruux ay ku dhaawacmeen maxamedow marka ma jiraan wax khasaare ah oo dadka rayidka ah ee deganaa xaafadda kulmis ee magaalada jowhar ka soo gaaray israsaaseyntaasi dhex martay ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalk runtii afartan ruux ee dhaawacantay ayaa waxay ahaayeen dad rayid ah oo rasaabtaasi guryahooda ugu tagtay waxaana kamid ah haweeney iyo wiil yar oo la dhigay isbitaalka magaalada jowhar halkaasi oo lagu daweynayo noolowna dadka xaafadaasi degan oo kamid ah xaafadaha dadka beeraleyda ay degan yihiin ayaa waxay kamid ah xaafadaha ugu amniga wanaagsan magaalada jowhar waxayna dadka aada iyo aad ay naxdin ugu noqotay markii ay maqleen rasaastaas waa sidee xaaladda ee magaalada jowhar saake saaka xaaladda way degan tahay nuur saaka sabdina waxaa qorshahu yahay in la ururiyo islamarkaana la xareeyo ergada ka qaybgelaysa shirka maamul sameynta labada gobol ee shabeellaha dhici iyo hiiraan oo muddo dheer soo jiitamayay dhowaan ayaa waxaa lagu guuleystay in la qaybsado xubnaha xildhibaanada baarlamanka waxaana suurto gashay in beeluhu haatan ay soo diyaariyeen xubnihii ka qeybgeli lahaa shirka islamarkaasna xubnahaasi oo lagu magacaabo ergada shirkaasi ayaa waxaa lagu wadaa in ay ansixiyaan dastuurka uu yeelan doono labada maamul waa shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo weliba caalanka uu yeelanayo iyo magaca maamulkaasi la doonayo in loo bixiyo inkastoo nuurow khilaafyo ay jiraan oo ay qaar ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan ee kasoo horjeedaan shirkan balse dowladda federaalk soomaaliya oo gacan ka helaysa urur goboleedka igad ayaa dardar xoog leh ku wada in shirkana ka hor inta aan la qaban doorashada guud ee dadban ee dalka soomaaliya in lasoo gebagabeeyo waayahay ugu dambeyntii ergooyinka ku sugan magaalada jowhar sidee loogaga dareemayaa guud ahaan magaalada waa sidee dhaqdhaqaaqa magaalada
wala dhaqdhaqaaqa magaalada aada iyo aad ayay magaalada haatan u camiran tahay ergooyinka qaar kamid ah wa badankoodba waxay ka yimaadeen gobolka hiiraan iyo qaar kale oo xataa dalka dibadiisa ka yimid nuurow magaaladana aada iyo aad ayay maalmahan ganacsigeeda iyo socodkeeda iyo dhaqdhaqaaqeedu aada iyo aada magaalada u noqday mid camiran
maxamed abuukar caseyr oo ah suxufi degan magaalada jowhar oo khadka telefoonka ugu warameeyey nuur xasan nuur bukhaari laad kala socoteena waa v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan v o a iyadoo uu kulanka golaha guud ee qaramada midoobey weli ka socdo xarunta qaramada midoobe ee magaalada new york ayaa waxaa shirweynahaasi sanadlaha ah ku barbar socda shirar kale oo iyagana xiriir la leh arrimaha shirka habeenkii jimcaha ayaa waxaa magaalada lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa rabshadaha ka dhasha xagjirnimada dhallinyarada dad u ololeeya xuquuqda dhallinyarada oo ka kala socday dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin indonesiya nigeria iyo soomaaliya iyo kuwo kale ayaa shirkaasi ka qayb galay intii uu kulanku socday ayaa caashe ibraahim caashe cuud oo haatan ku sugan magaalada new york waxa u suura gashay inay halkaasi kula kulanto ilwaad ilman oo agaasimo ka ah hay-adda nabadda iyo xuquuqda aadanaha ee ilman ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ugu horreyn wax ay weydiisay bal in ay dulmar ugu sameyso howlaha hay-adda ilman ee ka wada soomaaliya
hay-adda alman bilowgeeda waxay bilowtay intaysa dagaalka dhicinbo sagaashankii ka hor oo kulley taariikhda maqaantaa wax ka taqaantay laakiin alman allah naxariiso markuu noolaayo ilmaha oo danyar iyo agoonta waa cawi jiray marka dagaalada dhaceena ilmihii oo hubka loo dhiibay oo micnaha qabiil u dagaalamayo oo ka qaadayo fursado u abuuraayo shaqo u abuuraayo haddana markay siyaasadda iyo xaaladda isbedeshay dhallinyaro ka taajiro weli oo laga faa'iidaysanayo oo mar walba qoral waa loo dhiibayo marka annaka inta qofood hayadda soo maray aad iyo aad u badan yihiin haddana waxyaalaha aan barnaamijkan kala hadlay waxaa waaye dadkaas marka hubka laga dhigo ma aha le anaa sida warshada camal mar walba anaa lasoo saaro dhallinyaro ah xirfad la baro shahaado la siiyo laakiin anaa la maalgeliyo qof walba anaa la siiyo fursad ama ganacsi loo abuuro ama anaa la siiyo fursad oo asaga xataa hogaamiye noqon karo oo siyaasadda ka qayb gali karaan ee dhallinyarada marka lala tashto anay wax badan oo wanaag iyo horumar ku saabsan inay kasoo dhalan karto taas markaad ka hadlaysa kulankan ee dhallinyaradaad aada uga sheekaynaysay sidaad ka dhawaajisayna waxaa jirta in dhallinyaradii haddii tababar loo fidiyo haddii qorigii laga dhigo oo dagaaladii laga soo saaro haddana in banaanka lagu sii daa haddana dhibkeeda keenaysaa marka waxyaabaha ugu weyn adigu hadda aad doonayso in dhallinyaradaas lagu caawiyo maxaa ka mid tusaale ahaan waxaad sheegtay in dhallinyaradii haddii hubka laga dhigo ay weli haddana banaanka daadsanyihin laga faa'idaysan karo oo dadkii shala qoriga u dhiib weli ay joogaan marka sidee loo wajahaya kuwaas ani waxaas leeyahay haddaan rabno anaan soomaaliya horumarino aan nabad ka dhigno dalkeena aanu noqdona dal oo la kasamay karo wadamaha dariskaana iyo caalamka oo dhan dhalinyaradii ah waa anaa macnaha si fiican anaa xoog usaanay ayakana maalgelino maalgeligaasaan sheegayna ma aha le anaa xirtada la baro iyo anaa ganacsi loo abuuro laakiin anaa la siiyo waxbarasho ee ayka naftooda ay dadkooda wax ugu tarin karaan marka waxyaalaha oo aan barnaamijkan ka hadlayo waxaa ka mid ahayd marka laga hadlaayo amniga iyo horumarin dhalinyarada marwalba waxaa loo arkaa dadkii dad oo recipients oo wax loo qabanayo leh laakiin looma arko inay yihiin dad oo oo wada tashi lala yeelan karo mase fikro oo cusub ay soo bandhigi karaan talada wax ku leh haa marka ani waxaan qabaa dadkan oo hadda micnaha laga faa'iidaysanayo iyo dhalinyaro xataa micnaha danta ku kalaftay inay ku biiraan ururo kala duwan ama xataa militariga dowladda xataa uu ku jiro haddaa hubka laga dhigo waxaa weeye aan ayaga xataa lala shaqeeyo si ay fikir iyo talo nagu dari karaan si loo loogu loo gudbo xilligan adag hadda ku jirno marka yaa kaalintaasi gacan idinka siiya inta badan howlaad qabataan dhallinyaradaas aad rabtaan inaad maaragtay mustaqbalkoodii hagaajisaan oo taladii dalka ay wax ku yeeshaan gacantaad kula jirtaan yaa gacan idinka siiya in ay idin suurto gasho waxyaabaha aad u halgamaysaan ee ah in dhallinyaradan dhibaatada laga soo saaro wax la baro oy hogaankii dalka wax ku yeeshaan dad badan aan la shaqeeyo runtiina qofna keligiis waxna ma qabo karo marka waa loo baahan yahay dad badan micnaha is- is- maxaa lahaa gacmaha gacmo wadajir ay wax ku gooyaan ha marka dad badan aan la shaqeeyo oo un ka mid tahay um, urur badan oo soomaalida ee maamulaan oo diasporada ku jiro waxaa waaye xataa anaka waxaan aaminsanahay haddii aad rabtid wax anaa fulisid oo haddana dalka uu harayo waxaa mar walba anaa donations iyo qof anaa ku maalgeliyo ma- ma shaqaynayso marka anaka xoog waxaan saarnaa social entrepreneurship wax la dhaho oo ah anaa ganacsiyo oo bulshada ku dhex jiro oo bulshada ay ka faa'iidayaan aan wax la soo saara haa marka taas waa mid laakiin xataa dadka waxa hal mar lagu caawiyo inay ayaka dadka kale kusii caawi karaan so haddaan marka dhalinyarada hadda oo xarumahana ka baxo oo- oo xirfad la baro oo aan lix mase toddobaan isku keeno aan ganacsi u furno faa'iidada ee ganacsigooda ay samayso qaar macnaha mushaarkooda ay ku- ay ku qaadanayaan wixii kaletana waxay ku isticmaalaan inay ganacsigooda hore u socdaan running costka iyo qaybta saddexaadna waxaa weeye anaa ayka lagu kontrolo inay wax yar inay meel dhigaan mar walbo lacagtaasna meel dhigaya mar walbo anay aruurta inay qof kaleta fursada u abuurto jaa marka anaka meesha waa ka bixi karnaa waxay keenaysaane bulshada haddii ee groupka koowaad ee caawiyaan ee micnaha ee taakuleeyaan iyo micnaha mar walbo wanaagooda ka shaqeeyaan ee Iyaga hore u sii ganacsigaas soconaya.
ha ayka hore u soconayaan marka ilaa iyo hadda maxaa u suura galay hay-adda elmar oo ah in dhalinyaro ay soo saarto ay ganacsi u abuurto oo lacagihii lagu maalgeliye laga soo celiyo oo lacagtaasi haddana qolo kale oo dhalinyaro ah hadda lagu maalgeliyo maxaa ilaa hadda u suura galay hadda barnaamijkaas dhallinyaradaas kuma saarsano haweenka xataa waan kala shaqaynaa marka waxaa waayena barnaamij oo hadda cusub waxaana bilaabnay saas ma cusub la- labada kun iyo saddex iyo tobanka kontona hadda jiro konton ganacsiyo oo anaka aan toos u fulinin maya oo macnaha dad kaleta horumarkooda lagu soo abaal- abaabulay marka lacagtii ma soo celiyay lacagta anaka mana soo celinayaan ayaka lacagta meel marka dhigaan waxay furayaan haddana ganacsi kaleta yar oo dad kaleta markaas ay fursadaas ka faa'iidaysanayaan marba waxay aruuriyaan haddana qolo kale ah ganacsi loogu sameeya
taasina waxay ahayd ilwaad ilman oo ah agaasimaha hay-adda nabadda iyo xuquuqda aadanaha ilman ee magaalada muqdisho waxay magaalada new york ugu warmaysay waryaheena caashe ibraahim caashe cuud
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee idaacadda v o a madxaf loogu magac daray madxafka qaranka ee dhaqanka iyo taariikhda ee bulshada madowda maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta dadweynaha loo furo magaaladani washington ee caasimadda dalka maraykanka waxa uu ku bilowday hab sharci ah xilligii madaxweyne george w bush ayaa haddana waxa uu noqonayaa qaybtii ugu dambeysay ee lagu soo kordhiyo madxafyada ismuusin- ismuusinsiniyanka ee ku dhex yaala dhismaha weyn ee caanka ah ee national mall ee magaalada washington wariyaha v o eda arash albasaadi ayaa booqday xarunta madxafkan warbixintan ayuuna nooga diyaariyay waa ka nuur bukhaari oo inoo soo kooba
What we want is a museum that uses the past to help you understand the world you're living in.
kani waa loni banj agaasimaha madxafka dhaqanka iyo taariikhda dadka african americanka ee maraykanka waxaana uu leeyahay waxa aan rabno waa madxaf kaa caawin kara inaad fahanto adduunka aad ku nooshahay waa hadaf weyn oo uu xaqiijiyey madxafka ismiisaaniyan ee taariikhda iyo dhaqanka bulshada african americanka waa kan mar kale agaasimaha madxafka noo sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay museumkan This is your story, regardless of who you are. That this is the story that tells you about your own family, your own family's struggle of freedom, or tani waa sheekadaada iyadoo aanan loo eegaynin waxa aad tahay waa sheeko kuu sheegaysa qoyskaada halgankii ay qoyskaada u soo mareen xorriyadda iyo in ay noqdaan muwaadiniin jase jackson oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka ayaa ku sifeeyey madxafkan sidan It reshuffles the deck of American history. It's, uh, re- it's revolutionary.
waxay isku shaandhayn ku samaynaysaa sagxadda taariikhda maraykanka waa kacaan sheekadu waxay ka soo bilaabatay ka ganacsigii dadka ee adduunka soo maray taasoo ahayd in si qasab ah dad ka mid ah bulshooyinkii hore ee afrika socdaal dheer kadib si addoonsi ah loo keeno amerika waa kan mar kale jese jackson We built the country, and, and we were enslaved for 246 years, which means that we were enslaved longer than we have been free.
waxaanu dhisnay waddanka waxaana la addoonsanayay laba boqol lix iyo afartan sano taasoo macnaheedu tahay inna la addoonsaday wax ka badan inta aan hadda xor nahay haddaba sidee bay ahaan jireen guryihii gaagaabnaa ee ka samaysnaa alwaaxda ee sannadihii kun iyo siddeed boqolkii ay degganaan jireen dadkii la addoonsan jiray ee madowda maraykanka waa tan nancy berko oo ka tirsan machadka smithsonian
It would have been pretty unbearable living within this cabin. If you've ever been down to the South Carolina low country, you'll know that it's very heavy with mosquitoes and bugs. It's very hot. When we collected the cabin, snakes came out of the cabin.
waxay ahaayeen guryo cooshado ah oo aanan loo dulqaadan karin in lagu noolaado haddii aad weligaa horey u tagtay gobolka south carolina waxa uu leeyahay kaneeco iyo cayayaan badan waana dhul aad u kulul markii aan soo aruurinaynay guryaha cooshadaha ah masas ayaa ka soo baxay guryaha waxaa jira dad weli xasuusan sharciyadii jim crow ee dhinaca koofureed ee dalka maraykanka kaasoo si aad ah u kala saari jiray dabaqadaha dadka caddaanka iyo madowga maraykanka sharciyadaasi waxay aad u liidi jireen dadka madowga ah oo berigaasi ay caddaanka maraykanka addoonsan jireen waa kan richard curin oo ah sarkaal ka tirsan machadka smithsonian ee magaaladan washington
If you were white, you walked into, you bought your ticket, you walked into this rail car, and you sat in the white section. The white section was a lot nicer than the black section.
haddii aad ahayd qof caddaan ah waxaad soo iibsanaysay tikidkaada waxaad soo gelaysaa tareenka kadibna waxaad fadhiisanaysaa qaybta loogu talagalay dadka caddaanka ah haddii aad ahayd african american waxaad fadhiisanaysaa qaybta kale marka qaybta caddaanka ah aad bay uga qurxanayd dhinaca dadka madowga ah waxaa jiray halganno iyo bandhigyo ay wadeen sannadihii lixdamaadkii kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee maraykanka hadda waxaa jira qaybo badan oo loo gooyay madadaalada madxafka isboortiga ayaa qayb ka ahaa in ugu dambeyntii sinaanta dadka maraykanka ay soo muuqato waa kan mar kale jese jackson oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha Whenever the playing field is even, and the rules are public, the goals are clear, referees are fair, and the score is transparent, we can make it.
mar walba oo garoonka lagu ciyaarayo uu yahay mid furan sharciyaduna ay yihiin kuwo bablig ah marka sharciyadu waa ay iska cad yihiin garsoorayaashuna marka waa cadaalad natiijaduna waxay noqonaysaa mid hufan waa samayn karnaa taas laakiin halganka xuquuqda rayidka kuma xadiisna oo keliya bulshada afrikaanka maraykanka sida uu qabo john whittington franklin oo ka tirsan machadka smithsonian African Americans paved the way through their strategies to assist other groups seeking equality.
dadka african americanka waddada ayay sii xaareen iyaga oo adeegsanaya istaraatiijiyadooda si ay uga caawiyaan kooxaha kale in ay helaan sinaan si kastaba ha ahaatee barta kama dambaysta ah hadda waa la gaaray maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo labaatanka sebtembar albaabada ayaa loo furayaa waxaana munaasabadda furitaanka madxafkan xaadir noqon doona madaxweynihii ugu horreeyey ee ka soo baxa bulshada madowda maraykanka
warbixintii wariyaha v o e da araasha rabsaadi waxaan inoo soo koobayay nuur bukhaari halkaad kala socoteen waa laanta af soomaalka idaacadda v o e xuseenoo markaan waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda waxaanan ku nasan doonaa kaalimihii suugaanta waxaan usoo qabtay codkii baxsanaa ee fanaanka axmed cali cigaal iyo heestiisii hargeysa
Thank warkaysa soo maray hadiyadda igu dhiibha markii ugu horraysay haleelay caashabo mahalkan fadhiistaa markii ugu horraysay haleelay caashabo mahalkan fadhiistaa mahaygii jacaylkeeda hammi anigoon qabin haween anigoon rabin Ah, heestu iga yeertaa mahoygii jacaylkeeda hammi anigoon qabin haween anigoon rabin Eh, heestu iga yeertaa habeenkii taariikhdii aha aha maalintii hilaahaddii haatan saacaday tahay aha aha iyo markii la yeelaaye isku soo hagaagee habeenkii taariikhdii Ah, ah, ah, maalintii hilaahaddii haatan saacaday tahay Ah, ah, ah, iyo markii la yeelaaye isku soo hagaage mamarkaan haw odee haweengeeyo wubo ku heraaran doxada iga igu raacay mamarkaan haw odee habsangeeyo wubo ku heraaran doxada iga igu raacay Inheraa nasiibleen heesaha dulsaareen
waa hagaaga dhegaystayaal codkaasi baxsan ee fanaanka axmed cali cigaal iyo heestiisii hargeysa ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii saake oo halkan si wada jir ah idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan inta aan dib dambe ugu kulmi doonno idaacaddeena xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
rabbi igu hagaaja mahari kalgacalka ibashada xasuusto
This program has come to you from the Voice of America, Washington.